shacabka jamhuuriyadda jabuuti ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta doorashada golaha baarlamaanka in ka badan afar boqol oo goobood ayay codadkooda ka dhiibanayaan boqol iyo afar iyo toddobaatan kun oo qof sida ay sheegeen saraakiisha guddiga doorashada dalku ololaha doorashada ayaa ah kuwo erayo kulul ay isku dhaafsadeen xisbiga talada haya ee uu hogaaminaya madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo isbahaysiga axsaabta mucaaradka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada jabuuti inooga soo diray waryaheena ramadaan muuse dadweynaha reer jabuuti ayaa weli kusii qulqulaya goobaha codbixinta doorashooyinka baarlamanka iyagoo soo dooranaya xildhibaanada ka talin doona shanta sannadood ee soo socota golaha baarlamanka jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa noo sheegay kolkii uu ka soo baxay xafiiska uu ka dhiibtay codkiisa shucuurteedu aad bay u sarraysaa waxaan rajaynayaa inuu dadweynaheennu si wanaagsan uga soo qaybgeli doono inuu dadweynaheennu magaranaysaa waajibkiisa gudanayo ta u horraysa waa taas weeye talabaadna nin aan ku furayn iyo aanu ku rarin baa lii waxaan aaminsanahay anigu inuu dadweynaheennu baaqaygii dhegaystay uu maqlay uuna ka jawaabi doono wasiirka arrimaha gudaha jabuuti xasan dharaar hufane ayaa kormeer ku soo maray xafiisyada codbixintu ay ka socotay isagoo ii tilmaamay siday u socdaan doorashooyinku inta gobolka ka kooban yaha dalkeennu shanta gobol ee gudaha iyo iyo jabuuti foodkii biroyado dhan waxaa la wada furay toddobada ilaa maayo toddobada markii ugu dambeeyey wax rabshada ma jirto si fiican ba wada bilaabmeen mirgaa waan la socon doonaa way socotaa shaqada xagga nabadgelyada maxaad ka odhan lahay dadweynaha reer jabuuti xagga nabadgelyada waxaan ka odhan lahaa ammaankan lagu dadaalo nin kastaba milugu yimaaduu footeeyo codkiisa dhiibto xaafadiisa kaas kaga noqdo oo ammaanka lagu dadaalo wax biroyada la ilaaliyo oo lagu buuqiyo waxa looma baahno waa nidaam dowladeed waxaasi dowladda waxaa ku shaqaleh ee miliga foodka codka
gudoomiyaha guddida qaran ee doorashooyinka cabdi ismaaciil xirsi ayaa isna nooga waramay in ilaa iyo imika ay howluhu u socdaan sidii loogu talagalay waxa weeyaan maalin weyn weeyaan maalin xusuus le ayay jamhuuriyadda jabuuti u noqon doontaa sidii loogu talagalay xafiisyadii waxay u furmeen badankoodu boqolkiiba sagaashan wakhtigii lagu talagalay ayay furmeen dadkii ka shaqaynayey howlaha codbixintu min shantiiyo barhkii ilamaa iminka annagu waannu wareegaynay si wanaagsan oo dhaqan fiican leh oo nidaam ku dheehan yahay ayay hawsha u socotaa waxaana rajaynayaa in ilamaa lixda galabnimo ee galabta inay sidaa ku sii socoto dadkuna codkooda u gutaan si mas-uuliyadu ku dheehan tahay iyo wadaninimo madaxa liiska musharaxiinta baarlamanka ee isbahaysiga mucaaridka ee u s n ismaaciil geedi xareed ayaa ii sheegay in bilow fiican ay leedahay codbixintu way iska fiican tahay dee iminka arrimuhu si fiican bay u ballaameen waxaan filaynaa inay sidaa iyo sida ka fiican ay u socoto ilaa akhirka marka waxaan ka arkay dee wax fiicanoo iyo nidaam fiican baan ka socdo ka arkay meesha
haddaynu soo qaadanno hadal habeen dhoweedda madaxweynaha uu ka jeediyey telefishanka wuxuu ku tilmaamay qaybtiinna qaswadayaal dareenkaagu muxuu yahay annagu wax haba yaraatee qasama wadno dalkaygana waan jecel lahay oo wax haba yaraatee inuu saxar ku duuro kolla ma yeelayno marka waxaan filayaa yar madaxweyne u taraaray oo waxaan maaragtay aan ahayn buu nagu sheegay laakiin annagu dad qaswadama nihiin dalkayga dhibaato u doonaya ma nihiin todood baa macaarad ahay waxaa haba yaraatee ee dhibaata iyo wax hoolxuma iyo wax qasa xaggayga kolle kama imanayaan xaggu xagga dee dowladdu waxay samayn doonta mooyaan laakiin annagu waxaa waxaa ku tali jirana ma aha wax aan kolle aan samayn karnina ma aha qolyaha iyo kooxaha weyn eedeeya inta badan ayaa waxay idhaahdaan ismaaciil geedi xusbigii waa lagala wareegay wadaaddaa qabsaday dhinac kale daaf baa jiidanaya ma la moodaa inaad ku dhex muquratay mayme annagu waxaa wax boqoori wax waxboobay iyo wax naga qaatay ma jirto dad isku yimiday baan nahay waan tashannay maxaan yeelaa baan nidhi mid baan noqonaynaa baan dalkana waan walwadaynaa baan nidhi wixii dan ahayd dulahaanana waan u dhannahay marka waxa layga qaatay wax layga boobay midna ma jirto hawsha waan walwadnaa eliyaas muuse dawaale oo ah madaxa liiska musharaxiinta isbahaysiga haya talada ee u m p ayaa shucuurtiisa iga warramay markii uu codeeyey bismillaahi raxmaan raxiim maanta waa maalin jimca waa maalin khayr qabta waa maalin ay dadka reer jabuuti ay u soo baxeen ayna u soo bixi doonaan ilaa iyo leyse maqhrib xilligay noqoto voodkii codayn aan ku soo jirnay loolankayga labadii toddobaadeena aan ka nimid deed alxamdulilah waa kanay si nabaday weli noogu socotaa waxaanan rajaynaynaa inuu ilaa iyo lese inta uu gabagaba aan gaadhayno caawa ilaahay si nabada noogu dhammeeyo waxaa kale oo aan sugno waxa weeye insha allahu tacaala inay reer jabuutideed sidii aan jeclayn ay noogu hirgeliyaan natiijadana ilaa iyo caawaan sugi doonaa hadduu ilaahay iraado waxaan leenahay deed hambalyo reer jabuuti degenaasho iyo midnimadii aan isku naqaanay inaan halkaasi aan ka sii hayno waxaan leeyahay aad iyo aad baad laba toddobaad aad noo soo dhegaysateen aad iyo aad baad u muujiseen caalanka inaad bisishihiin reer jabuuti aan biselnahay iminkii haddana waa inaan maanta haddana aan muujinno inaan bisaylkaasi ilaa iyo lese inta natiijooyinka la sheegi doono si nabadgelyo ah iyo inta ka dambaysaba iyadoo nabadgelyo ah oo kalgacaylo ay ku jirto inaan adduunka intiisa kale aan tusinno inaan meel u soconno inaan ilaahay hadduu ilaahayraado aan gaadhi doonno guusha annagoo u wada dhan cumar cilmi khayre oo ah hormoodka liiska musharaxiinta midowda dimuqraadka dhexdhexaadka ah ee c d u ayaa ii sheegay inay qabaan
waxaan si wanaagsan baan u arkaa inay u dhici doonto doorashadu inaan natiijooyinka soo baxaya inaan meel wanaagsan ka galaynana waan aad iyo aad baan u rajaynayaa dadkana sidii aan horeyba u odhanayna waxaan leenahay doorashadaasu si nabadgelyo ah hay noogu dhammaato walaalayaal meel alla meel aan kala qabanayno iyo meelo aan kala tagayno ma jiro waa reer jabuuti kii soo baxaana waa reer jabuuti waan ku filisitayn doonnaa hadday soo baxaan haddaan nagu soo baxnana sidaasoo kale unbaan rajaynaynaa marka waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad hanu ilaashanno sidii ay doorashadaasu nabadgeliyo iyo xasarad la-aan noogu dhammaanaysay yaan dadka reer jabuutina dhammaantooda kuleen dhinac kale qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti ayaa kolkii ay codkooda ku rideen sanduuqa codbixinta iigu warramay sidan dalku waa dalkeennii oo annagu nabadun baan doonayna soomaaliya waxay ku maxa siwa xeedho ku daatay siwa kuma xumo annagu nabadun baan doonaynaa bis aad bay u fiicantay nidaamkaad ku shaqaynaysiin ciidanku ku shaqaynayaan dadka shaqaalihu ninkastiba buuqii qaxarlaan u footaynayo way fiicantahy ilaahay nabadda haynoogu marxalado badan bay soo martay dimuqraadnimada jabuuti oo sidii ma garanaysa ay dadka reer jabuuti odhanima ay garanayaan tan maanta kuwii hore way ka yar duwan tahay waxay kaga duwan tahay wax la yidhaaho broborsonaal ayaa la soo geliyey marka isjiirjiirhku uu badan yahay waxaa se iiga muuqata xisbiyada saddexda ee ka qaybgalaya ee maanta u tartamaya mataqaanaa baarlamaanka in ay ka muuqato bisayl rabadaan muuse v o a jabuuti